in ka badan soddon dhalinyaro macalimiin ah ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka buundaweyn ee beledweyne dhalinyarada macalimiinta ah ayaa iskugu jira kuwo iskuulka ka aflaxay oo shaqo ka helay iyo kuwo kale oo ka mid ah macalimiinta ay qaadatay wasaaradda waxbarashada soomaaliya maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee buundaweyn cabdifataax maxamed cismaan ayaa ka waramaya tirada macalimiinta fursadaha shaqo ka helay dugsiga iskuulka hadda macalimiin tir ahaan soddon iyo lix macalina joogto wiil iyo gabdho isku jiro ee u dhashay gobolka fursadna ka helay inay iskuulkan macalin ka noqdaan qaarkood macalimiintaas ahna ayagoo meeshaan wax ka soo bartay ah haddana macalimiin fursad ku helay oo wasaaradda waxbarashada ee usoo xulatay inay meeshaan ka shaqeeyaan si ay ayagana markaas u dhiirigeliyaan ardayda ardaydan soomaaliyeed masaakiinta ah aan xaba haysanin si waxbarasho lacag la-aan ee arday tayalan ay usoo saaraan macalimiinta ayaganaasna waxaa ka go-an inay ardaydaasi wax baraan ee ugu faa'iideeyaan aqoontii iyo tayadii lagu soo xushay qaar ka mid a macalimiinta fursadaha shaqo ka helay iskuulka buundaweyn ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka ay heleen
aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay macalimiinta jaaniska u helay inay ka mid noqdaan inay ka shaqeeyaan dugsigan buundaweyn maadaama aan hore arday aan u ahay waxaan aada ugu faraxsanahay in waxyaabihii liisoo baray maanta aan gudbinayo oo arday soomaaliyeed sida aan liigu soo dadaalay si ka badan aan u rajeynayo inaan ku dadaalo na soo saaro aada iyo aada ugu faraxsanahay midaas
maadaama aan ka mid ahay waxaan ka mid ahay macalimiinta fursadda u helay inay ka shaqeeyaan iskuul buundaweyn anigoo shalay arday ahay se leysoo waxbaro judi loogu soo bixiyey mar labaad hinda inaan ardayda wadiiqada shal aan laysoo marsiiyey inaan mar labaad hadale ardayda soomaaliyeed hadale khaasatan iskuul buundaweyn aan ugu faa'iideeyo fursaddaasi waxaa maxay abaalgudkeeda aan maxay siinaya wasaaradda waxbarashada iyo tan maamul maamul iskuul iyo maamul guddoomiye waxbarasho degmo kan gobol ilaa federaal laga gaarayo abaalkaas iyagaan ugu hayaa iyo fursadaas gooniga ah ee isiyeen inaan ardaydii shalay ardaynimadii shalay ahay maantane ardaynimada aan kusoo laabto wadiiqadii buwaagta iyo ardaynimada macalimada aan haayay inaan hadda macalimo u bedelo ardaygii buwaaga soo qaadanaya macalinka buwaaga soo qaadanaya ardayga waxa u dhigaysa adna waa dhigay waa isla wadiiqadii laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo fursaddan isiisay inaan ardaydii shalay ka mid ahaa inaan hadal maanta macallin u noqdo khaasatan iskuul buundaweyn iskuulka buundaweyn ayaa ka mid ah iskuullada faca weyn ee ku yaala magaalada beledweyne waxaana iskuulka ka baxay dafcado badan tan iyo markii la aasaasay